asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi eedmahayo aynu howlaha farada badan ku soo qaadanno innagoo kolba gees milicsanayna gees milicsigaasaa wuxuu yahay mar waxaan dhowrnaa nolosha shalay iyo maanta wixii aan kala kulannay ee horteenna ka dhacayay marna waxaan qiimaynaa oon eegnaa wixii lasoo maray taariikh hore ama sooyaalkii hore aynu ab iyo isir u lahayn wixii lagu soo maray marna waxaan qiimaynaa waxa kaydadka maskaxda dhex yaalla dadka soomaaliyeed ee afkan leh taasoo ah kaydadka maskaxda ee ay u isticmaalaan mahmaahyaha iyo waxyaalaha laqayrka ah ama la siman ee ay bannaanka keenaan marna waxaanu eegnaa waxyaalaha horteenna yaalla ee agab ah waxyaalaha ay ku kala bedelan yihiin iyo tilmaamaha ay bixin karaan marna waxaan eegnaa dhaqashadeennii iyo dhigashadeenii iyo dhihitinkeenii iyo dhowrashadeenii qaabkii ay ahayd iyo jidadkii ay lahayd ama raadadkii soo geli jiray ayaan milicsiga ku darnaa saa darteed ayay xubintu waxay noqonaysaa xubinta murtida maanta taasoo maanta la jaan qaadaysaa berrina la jaan qaadaysa shalayna la soo jaan qaaday daraadna la soo jaan qaaday tii ka horrayseen la soo aroortay oo la soo biyo cabtay saasay xubintu waxay ku noqonaysaa mid saqiirna ah qaangaadhina doonta laba jeerraba oo dhinacii loo kaxeeyaba u kaxaysmaysa una baahan keliya dad iyo cid un iyada dhaqaajisa oo hirgelisa ama waraamisa oo subag kaga keenta intaasay u baahan tahay laakiin wax kaloo dheeri ah oo xubinta murtidu ay kaaga baahan tahay ma jirto inaad adeegsato isticmaasho barato fahanto ku hadasho kuna dhaqanto intaa unbaa lagaa rabaa haddaad intaa fahantay dee adaa afkaagii hooyo fahmay cidna asxaan umaadan samayn haddaad fahmi weydaan adaa afkaagii hooyo geedi ka ah aday kuu taallaa labada jeerba teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekadii cajiibka ahayd ama dhacdadii cajiibka ahayd ama mahmahdii cajiibka ahayd ee ahayd qoysataye yaa kuu xiiraaya adaa qoystaye yaa kuu xiiraaya adaa qoystaye yaa kuu xiiraaya tusaale sheekadaas waxay ku imaatay lacalla adigu dalka soomaaliya aad madax ka tahay niman kale oo kenya iyo yuganda iyo mozambiq iyo madax ka ah yaad meel isugu tagteen iyagii baa shan shan milyan oo lacagahoo caawin ah yaa la siiyey ee heerahaasna waa isku qolaa laga yaabaa adigana waa lagaa reebay adigana waa lagaa reebay intaan adiga waxba laguu dhiibin ama aan lagu dhihin waan kaa reebnay yaad soo istaagto waxaad tidhi anaa dhimane aniga ayaa dhimane waxaad wax weydiisanaysa waayo waa filka waxaad ku dayanaysana waayo waa qolo kaloo liid ah markaasaa waxaa lagu dhahayaa qoysatee yaa kuu xiiraay qoysatee yaa kuu xiiraay waa inaad adoon heer galbeed ahayn aad heer galbeed ismoodo day adoon heer galbeed ahayn inaad heer galbeed ismoodo adoon caddaan ahayn inaad caddaan ismoodo adoon maalqabeen ahayn inaad maalqabeen ismoodo adoon geesi ahayn inaad geesi ismoodo waxa aad tahay aad ku sugantahiy dadnimadaada iyo rabitaanka soomaalida yaacaysa badaha jeedhays xaggee u socotaa waa qoysatee yaa kuu xiiraay adaa yurub u yaacaye yaa xoola ku siinhaya wey baddaa ku liqe hadday baddu ku liqe xoolaha yaa bixiy ilaahay baa bixiy karaamada yaa bixiy ilaahay baa bixiy sharafta yaa bixiy ilaahay baa bixiy cisiga yaa bixiy ilaahay baa bixiy yuu siiyaa cidduu la jeclaado maxaa adiga lagaa rabaa inaad qof u eg ahaato habkii wax lagu raadin lahaa mid wejigeedii leh inaad noqoto laakiin dulle haddaad noqoto qoysatee yaa kuu xiiraay mahmaahdaas ayaa ku hor taalla waana mahmaah afkeenna hooya ama adaa qoystaye yaa kuu xiiraay adaa yurub u ordaya yurub ismoodee yaa yurub kaa dhigaay orode waku kaas fahan saasaa lagaa rabaa inaad u fahanto mahmaahda maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi gu iyo geelba koonfur baa loo aadaa geel iyo guba koonfur baa laga goobaa